بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وحدرسنا عاو كبلاب مياه آيات كوبيا أفرتنات سورة هود الله وحول سبحانه وqاl اrkبوا فيhا بsم اللh mجrيhا وmرsاhا إna رbي لغفور رحيم waxaynu weli ku dhex jiraa qisadii نabiy llaahi nuux عalayhi السلاam maca qowmih waxay noogu soo dembeeyey aayaadkii tilmaamayey markii ilaahay amarkiisii uu yimid ee qowmu nuux lagu halaagayey in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku yidhi nebi nuux waxaad doontaa saartaa shay wal ama noolo kasta lamaane ka saar lab iyo dhadig ehelkaagana saar cidda uu waxa weeyaan hadalkii cadaabku u hormaray mooyaane oo inankiis iyo oodhidiisii ahaa mu'miniintana saar wamaa aamana macahu ilaa qaliil amarkaa markii la siiyey ayaa nuuxna uu bilaabay inuu dadka yidhaa doonta fuula si aanay u halaagsamin wa qaala waxa uu yihi nuux calayhi salaam irkabuu fuula ayaa uu yidhi fiihaa doonta dhexdeedii fuula bismi illaahi ay qaa'iliina xaalo aad leedihiin bismi illaah ilaahay magaciisa ayaa majareehaa doonta socodkeedu ahaaday iyo wa mursaahaa joogsigeeduba waxa uu ku yidhi doontii fuula idinkoo odhanaya bismi illaahi majareeha wa mursaahaa ilaahay magaciisa ayaa socodkeeda iyo joogsigeeduba uu ku sugan yahay inna rabbii rabbigay lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista wa hiya tajrii bihim fii mawjin wa hiya tajrii waxay ku cadfan tahay jumlo meesha ka xadfan oo lasoo qadaraayo oo markuu yidhi fuula waxaa meesha ku qadaran farakibuu fiiha way fuuleen musamiina allaha iyagoo ilaahay magacaabaya ayay bismi illaahi ku fuuleen walxaal bay fuuleen markaa hiya doontiina tajri ay la soconayso bihim iyaga fii mawjin hirar biyo ah dhexdood ay kula socoto yacni waa mawjado biyo ah biyihii cirka ka soo dhacay iyo kuwii dhulka ka soo burqaday oo kulmay mawjadaha iyo hirarka biyaha ah ayaa ay la dhex socotay doontu mawjadahaasoo kaljibaali buuraha oo kale ah yacni siday u sarreeyaan iyo siday u waawen yihiin wanaadaa waa dhawaaqay nuuxu nebi nuux ibnahu inankiisii ayuu u dhawaaqay wa kaana waxaan u ahaa huwa inankiisu fii macsilin meel ka fog ayuu ku sugnaa nuux waxaana nuux ugu dhawaaqoo uu yidhi yaa bunaya wiil yarowgaygiiyow ama inakaygii yaraayow bunaya yaa ibni halkuu ka odhan lahaa ibnigii ayaa la taskhiiriyo la yidhi bunaya waxaana la yidhaahdaa waa taskhiiru taraxum waa yarayn naxariis iyo taraxum uu la socdo dee waa raxmaddii waalidkuu waladkiisa u hayay marka waxau idhi yaa bunaya wiilkaygii yaraayow irkab soo fuul doonida macanaa annaka nala soo fuul oo walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina kuwa gaalada ah la jirkooda ha ahaanin qaala waxau idhi markaa nuuxinakiisii sa-aawii waxaan u dunmayaa oon xaggeeda u ciirsan doonaa ilaa jabalin buur xaggeed yacnii buur ayaan xaggeeda u kacayaa oo aan fuuli doonaa jabalkaasoo yacsimunii iga ilaalinaya min almaa biyahan buur iga ilaalinaysa ayaan korayaa oo aan fuulayaa qaala waxa uu ku yidhi markaa nuux laa caasima wax ilaaliyaa ma jiro alyowma maanta min amri illaah ilaahay amarkiisa ka ilaalin karaa cid ma jiro amarka allana waa cadaabkiisa yimid waxa uu ku yidhi nuuxinakiisii laa caasima mid wax ilaaliyaa ma jira alyowma maanta min amri illaah ilaahay amarkiisa oo cadaabka ah midkaa ilaalin karaa ma jiro ilaa man raxima ilaa man mid mooyaane kaasoo raxima naxariista huwa manku oo alla ah ilaaha raxmaanka ah oo naxariista mooyaane axad kaloo maanta amarka alle celin karoo kaa dhowri karaa ma jiro waa caasimada markaynu isamkeeda faacil u dayno oo man raxima markaa waa allaah waa ilaaha raxmaanka ah ka naxariisanaya loo jeedaa waxaa kaloo bannaan caasimada in laga macneeyo bimacna ismi lmafcuul ism mafcuul macnihii in laga dhigo oo la yidhaahdo laa caasima ay laa macsuuma mid la ilaaliyaa ma jira maanta alyowma maanta min amrillaah ilaahay amarkiisaa yimid waa cadaabkiisa eh mid laga ilaalin karaa ma jira maanta ilaa man raxim ay ilaa man raximahu llah axadka ilaahay uu naxariista mooyaane oo haddii caasimada bimacna almacsuum laga dhigo man raximana waa bimacna almarxuum ka alla u naxariista mooyaane caasima haddii ism faacil loo daayana man raxima waa ilaaha raxmaanka ah waxaala markaa waxaa kala teed oo kala dhex galay baynahumaa dhexdoodii waa nuuxiyeyna kiisiiye almawju hirarkii biyaha ayaa kala teedoo markiiba kala xijaabay oo fa kaana waxa uu ahaaday huwa inakiisii min almuqraqiina kuwa la qarqiyey ee biyaha lagu hafiye uu ka mid noqday wa qiila waxa la yidhi allah baa yidhi yaa ardu dhulkiiyey iblacii liq maa'aki biyahaagii waxa alla uu yidhi dhulkiiow biyihii kaa soo burqaday liq oo dib u celi wa yaa samaau samadiyey aqlicii adiguna jooji biyihii xaggaaga ka soo degayey ilan biyihii cirka iyo kuwii dhulkaa kulmay marka labadaba laba makhluuqoo amran oo amarka alle ku socda ayay ahaayeene labadaba ilaahay amarkii waa siiyey oo waqiida almaau biyihii waa la gudhiyey oo waa nuqsaameen oo biyihii dhulkay hoosu galeen kuwii samaduna waa joogsadeen wa qudiya alamru arrinkiina waa la xukumay oo macnaha dee arrintii waa la xukumo waa la dhammeeyey oo waxaa lagu dhammeeyey in waxa weeyaan nuuxiye intii rumaysana la badbaadiyey intii kale gaaladana la qarqiyey oo la halaagay wastawat waxay ku ekaatay hiya doontii oo ay ku sugnaatay cala aljuudiye buurtaa juudi la yidhaahdo ee ku taalla dhulka ciraaq magaalada mawsil la yidhaahdo galbeedkeeda mawdicaasay mufasiriintu ku tilmaameen marka buurta mandiqadaa ku taalla korkeeday doontiina ku xidhato ay ku sugnaatay wa qiila waxaana la yidhi bucdaa waa master caamilkii nasbinayay loo soo qadaraayo ay abcad allaah ilaahay ha fogeeyo bucdan fogeyn lilqowmi qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah oo ilaahay naxariista ha ka fogeeyo ama cadaabka ha ku fogeeyo labadaba waa lagu fasiray wanaadaa waa dhawaaqay nuuxu nuux rabbahu rabbigii ayuu u dhawaaqay oo faqaala waxa uu ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow faqaala waxa uu ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow ina bnii inakaygu min ahlii ehelkayga ayuu ka mid ahaa wa ina wacdaka yaboohdaadii iyo ballanqaadkaaguna alxaqu mid xaqa weeyi wa anta adiguna allahayow axkamulxaakimiina kuwa wax kala xukuma ka ugu xukumka suuban baa tahay qaala waxa uu rabbi yidhi yaa nuuxu nuuxow innahu inakaagani laysa ma ahaanin huwa isagu min ahlik ehelkaaga kama mid ahaanin maaha ehelkaaga waayo innahu isagu camalun waa camal ay duu camalin mid camal u saaxiiba weeyi camalkaasu hayru saalixin aan wanaagsanayn alla waxa uu ihi nuuxow kani ehelkaagii ma aha inakaagani waayo wuxuu u saaxiib yahay camal aan wanaagsanayn dee inta camal wanaagsan samaysuun baana ehelkaaga ah oo ehelkaagu hadduu rumayn waayo ehelkuuma aha waxaa kaloo qiraa'ada kale ay tahay innahu camila hayra saalixin markaana macnuhu waxa uu noqonayaa innahu inakaagani camila wuxuu sameeyey hayra saalixin waxaan wanaagsanayn camal aan wanaagsanayn ayuu sameeyey waxaa kaloo la soo qadaray in la yidhaahdo innahu camalu gayru saalixin ay ina camalahu calaa xadfi mudaaf mudaaf loo soo qadaro innahu ay ina camalahu inakaagan camalkiisu camalun camal weeyi camalkaasoo gayru saalixin aan wanaagsanayn e falaa tas'alnii hay weydiinin maa shay hay weydiinin kaasoo layse aanu kuugu ahaanin laka adiga bihi yacni waxa weeyaan kaasi cilmun cilmi shay aanad cilmi u lahayn nuuxow hay weydiinin innii anigu aciduka waxaan kaaga waxaan kaa waaninayaa nuuxow oo aan kaaga digayaa an takuuna min an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina kuwa wax magaratada ee juhaasha ah inaad ka mid noqotaan kaaga digayaa qaala waxa uu idhi nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa an as'alaka min an as'alaka inaan ku weydiiyo maa shay laysa lii aanu iigu sugnaanin bihi shayga cilmun cilmi waxaanan aqoon u lahayn inaan ku su'aalaan kaa magangelayaa wailaa takfir lii haddii aanad ii dembi dhaafinna wixii qalad hadda iga dhacay oo tarxamnii aanad ii naxariisan akun waxaan ahaanayaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaan ka mid noqonayaa qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid ka soo degdoonnida bisalaamin maca salaamin nabadgelyo adoo ku dheehan nabadgelyadaasoo minaa annaka naga ahaatay iyo wa barakaatin barakooyin iyo khayraad adoo ku dheehan barakooyinkaasoo calayka adiga korkaaga ahaaday iyo wa calaa umamin iyo ummado korkood barakooyinkaasoo ahaaday ummadahaasoo minman kuwii ka mid ah macaka adiga la jirkaaga ahaaday ee doonta kula saaran wa umamun ummadana sanumaticuhum waa u raaxayn doonaa adduunyada uma yamasuhum dabeed waxaa taaban doona minaa annaka xagga iyaga waxaa ka taaban doona cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya macnaha waa kuwa rususha rumayn waaye ka gaalooba ilayn intan doonta saara nebi nuux iyo awlaadiisu waa inta ummadda inta ilaa qiyaamaha baaqi noqon doontaa inta ay ka tafiirmayaan waa inta doonta alla u saaray oo ummadda wixii kaleoo dhan waa la dabargooyey marka wa umamun sanumaticuhum waa tafiirta dee waxa weeyaan kaa tafiirmi doonta kuwooda gaalada ee rususha beeniya adduunka waa loogu raaxayn aakhirana waa lagu cadaabi weeyi alla waxa u ihi tilka taasi waa qisadaa nebi nuuxe min ambaa'i alghaybi waxyaabaha maqan wararkeeda ayaa ay ka mid tahay qisadaasi oo nuuxiihaa waanu kuu waxyoonaynaa wararka qeybka nebi allow ilayka adiga ayaanu kuu waxyoonaynaa maa kunta adigu maad ahay nebi moxamedow taclamuhaa qisooyinkaa iyo wararkaa mid garanayo og maad ahayn anta adigu iyo walaa qowmuka reer tolkaatoona min qabli haadaa waxyigan qur'aanka hortii yacnii waxyigan qur'aanka ka hor adiga iyo qoomkaaguna yacni midna muu ogeyn dee nuux iyo qoomkiisa wixii ku dhacay iyo qisas wixii soo maray laakiin waxay baa laguugu sheegay oo warramiddaa lagaaga warramayaa waxay daliil u tahay ilaahay ogaayee arkayaa kuu warramaya ee adigu maad ogeyn ee fasbir sabir haddaba nebi allow waayo ina alcaaqibata cidhibta dambe lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa ayay u sugnaatay waxaynu weli ku jiraa qisaskii ambiyada ayaynu bilowgoodii ku jiraa oo qisadii nebi nuuxee ugu horreysay waxaana halkan isdabageli doona qisaskii ambiyada oo midba mid uu ka dambeeyo waxaa markaa muhima in la ogaado maxay tahay xikmadda ku jirta qisaskan ambiyada ee laynagu soo celcelinayaa fi lqur'aan xikmadda ugu horreysee ku jirtaa waa tasliyatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam marka hore in nebiga loogu laabqaboojiyo niyadda loogu dejiyo weeyaan oo alla waxau ihi wakullan naqusu calayka min ambaa'i rusul maa nuhabitu bihi fu'aadak yacnii qisaskaa ambiyada ee aanu kaaga qisoonayno iyo wararkaa rususha waxaanu kuugu sheegaynaa oonu kuugu qisoonaynaa wax aanu qalbigaaga ku sugno marka nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay u tahay tahbiit iyo sugid iyo laabqaboojin marka ambiyadii ka horreysay wixii soo maray iyo halkay ku dambeeyeen looga waramo waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah walaqad kudibat rusulu min qablik fasabaruu calaa maa kudibuu wa uuduu xataa ataahum nasruna walaa mubadila likalimaati illaah walaqad jaaaka min naba'i lmursaliin allah waxau yidhi subxaanah nebi allow hortaa rususha waa loo beeniyey adiga hortaaba oo rasuul la beeniye uguma horraysida waa lagaaga horreeyey beenintii la beeniyeyna way ku sabreen ilaahay dartii baana loo dhibay xataa ataahum nasrunaa ilaa gargaarkayagii iyo guushayadii ay soo gaadho oo nasrigaygu u yimid walaa mubadila likalimaati illaah ilaahay kalimaadkiisa qadarigaa iyo kuwiisa sharciga ana wax bedeli kara oo doorin karaa uma sugnaanin walaqad jaaaka min naba'i lmursaliin nebi allow waxaa kuu yimid wararkii ambiyada iyo rususha wax ka mid ah ayaa kuu yimid aayaadkaasi waxay tilmaamayaan in nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu leeyahay nebi muxamedow haddii lagu beeniyey cid la beeniyo uguma horraysid waa lagaaga horreeyey laakiin ambiyadii horee la beeniyey way sabreen ilaa guushii ay gaadheen adiguna u sabir si aada u guulaysato fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum rusushii go-aanka lahaa ee waxa weeyaan ambiyada hormoodkooda la ahaa siday u sabreen muuse iyo ciise iyo nuux iyo ibraahim iyo yacni ambiyadii iyo rusushii hore siday u sabreen u sabir hana degdegin marka qisaska waxaa looga qisoonayaa si uu u sabro dabeed uu gaadho guushay kuwaasi gaadheen waxaa kaloo qisaskan ku jira tahdiidu lmushrikiin hanjabaad iyo goodi loo soo jeedinaya gaalada rususha beenisa oo la leeyahay lastum biwali mukadibin lirusul faqad kadaba man qablakum fa uhlikuu wasatuhlakuun idinkuna haddaa gaaladii tihiin dee uguma horaysaan cid rusul beenisa kuwii idinka horreeyeyba waa beeniyeen waana la halaagay idinkana halaagaasa hanti idin ah alam nuhlik alawaliin uma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa qisadii nebi nuux ayuu aayaadkan inoogu tilmaamay oo allah waxa uu tilmaamo uu yidhi nebi nuux markii amarkii la siiye uu qaatay ee doontii uu diyaargareeyey ayaa dadkii waxa uu ku yidhi irkabuu fiiha bismi illaahi majreha wa mursaaha magaca alla ku fuula socodkeeda iyo joogsigeeduba ilaahay magaci magaciisa ayay ku sugnaatay oo magaca leh ayay ku soconaysaa kuna sugnaanaysaaye halkaa waxaa laga qaadanayaa marka rakuub la fuulayo ama doon ha noqdo ama faras ha noqdo ama gaadhi ha noqdo ama diyaarad ha noqdo rakuub kasta oo gaadiid ah marka la fuurayo la fuulayo cir iyo dhul iyo bad iyo berri meeshuu doona ha noqdee inay sunno tahay dee magaca alleh in lagu fuulo iyo isamka alleh aayaadka kalena ilaahay waa ku tilmaamay dikrigaa la akhriyayo cinda rukuub oo alla waxau ihi wajacala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun litastawuu calaa duhuurih uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayh wa taquuluu subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun ilaahay wuxuu idinka abuuray dooniyaha iyo nimcoolayda waxaad fuushaan oo gaadiidsataan si aada dhabarkeeda korkiisa ugu sugnaataan oo ugu ekaataan markaad fuulaysaan dabeed aada u xasuusataan ilaahay nicmada uu idinku galladaystay markaa korkeeda ku ekaataan kadibna aada u tidhaahdaan subxaana aladii sahara lanaa haada wamaa kunna lahu muqriniin waxaa ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufan oo ka nasahan allaha noo sakhiray gaadiidkan aanu fuulayno manaanaan awoodneen haddaan ilaahay noo laylyin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun ilaahay xaggiisa ayaananu nahay kuwa u noqonaya marka magaca alle in lagu bilaabo dikrigaa la akhriyo subxaana aladii sahara lanaa hada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun waa shay sunno ah dabadeed doonidii mawjadihii biyihii cirka iyo dhulka isaga yimid ayay la dhex socoto buuraha aada moodo waayo ilaahay samadii amar buu siiyey dhulkiina amar baa uu siiyey ilan waa amran yihiinoo waa makhluuq fafataxnaa abwaaba asamaai bimaai munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir allah waxau yihi albaabadii samada waxaanu ka ballaqnoonu ka furay biyo xoog u shubmaya oo waxa weeyaan aada u shubmaya oo culus oo adag yacni xoog iyo awood badan arladiina waxaanu ka dillaacinay durdur biyo qulqulaya ayaa ka soo butaaco ka soo burqaday faltaqa almaau calaa amrin qad qudir biyihii cirka ka soo dhacay iyo kuwii dhulka ka soo baxay waxay ku kulmeen arrin ilaahay qoondeeyuu hore u qadaray markaa biyihii sidaa u badnaa iyo mawjadihii intaa leekaa korkooda ayaa doonidii ay la dul socotay dee dooniina mawjado intaa laaleeg iskama xajin karto laakiin doonidan lafteeda ahayd aaya min aayaati illaah ilaahay baa tilmaamo u yidhi walaqad taraknaahaa aaya fahal min mudakir aayad bay ahayd doontaas nebi nuux iyo intii raacday lagu badbaadiyey innaa lamaa taqa almaau xamalnaakum fi ljaariya linajcalahaa lakum tadkiratan wataciyaha udunun waaciya allah waxau yidhi markii biyihii ay xad dhaafeen ee dabarka goosteen ee meel walba ay soo dhaafeen ayaa waxaanu idinku qaadnay doontii soconaysay waa doontuu nebi nuux sameeye sala calayhi salaatu wasalaam si aanu idinka yeelno mid lagu waantoobo iyo xasuus dhegtii waansamaysa ee waxweelaynaysaana ay u weelayso ugu waantowdo markaa doonidani may dul socon karteen waxa weeyaan hirarkaa biyaha ee buuraha leeg laakiin aayad rabbaaniyay ahaydoo ilaahay baa ku badbaadiyey dabeed nebi nuux calayhi salaam raxmaddii waalidnimaa qabatay inankiisii baanu u dhawaaqay wuu ka fogaa wuxuu yidhi inankaygiiyow nala soo fuul doonta oo gaalada ha raacin dee nin gaalnimo ku baxay oo waxa weeyaan guuldarraysan ayuu ahaaye wuxuu yidhi sa-aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa buurtaasaan xaggeeda u carari oon u ciirsan oo biyaha badda iga badbaadinaysa biyahan waxa weeyaan soo burqaday markaasuu ku yidhi laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim weli wuu la talinayaa maanta amarka allee yimid wax ka bad wax cid ka badbaadin karaa ma jira alla mooyaane intaa markuu ku yidhi ayaa waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin waxaa kala teedoo markiiba kala dhex galay hirarkii biyaha ahaa halkaasuu ku halaagsamay oo ku qarqoomay waxa weeyaan ibnu nabiy llaahi nuux calayhi salaam dabeed allaah waxa uu yidhi markii arrinkii ilaahay ugu talagalay uu dhammaadee la kala xukumay dadkii ee wixii arlada korkeeda joogay la dabargooyey inta doonta nebi nuux ku qaaday mooyaane ee la kala xukumay ayaa ilaahay waxau ihi yaa ardu blaci maa'aki wayaa samaau aqlici waqiida almaa dhul arladiiyey biyahaaga liq markaasay biyihii hoos dhulka u galeen oo u liqeen samadiiyey biyahaaga jooji markaasaa biyihii ka soo butaacaya xagga sarena ay joogsadeen markaas ayaa biyihii ay gudheen oo arrinkii la dhammeeyey doontiina buurta juudi la yidhaahdo oo ku taalla dhulka ciraaq magaalada mawsil la yidhaha galbeedkeeda mandiqadaa ku taalla buurtaa dusheeda ayaa doontiina waxa weeyaan ku ekaatay markaasaa la yidhi waqiila bucdan lilqowmi aldaalimiin nebi nuux calayhi salaam rabbigii ayuu u dhawaaqay isagoo weli inakiisa raxmaddiisii ay hayso ayaa wuxuu yidhi yaa rabbi ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq rabbigayow inakaygu ehelkaygu ka mid ahaa ballanqaadkaaguna waa xaq oo ma baaqanayo cid wax kala xukuntana adaa ugu xukun suuban oo ugu caadilsan wuxuu markaa nuux milicsanayaa oo uu ishaarayaa hadalkii alla ku yidhi qulnaxmil qul naxmil fiiha min kullin zawjayn itnayni wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi alqowl waxaanu nuux ku nidhi doonta waxaad ku qaadaa noolaha dhammaantii mid walba lamaane lab iyo dhadi ka saar wa ahlak ehelkaagana ku qaad ilaa man sabaqa calayhi alqowl cidda hadalka halaaggu u hormaray mooye marka nuux halkaa wa ahlaka wuxuu u haystay dee inankiisu ehelkiisa inuu soo gelayo oo halaag aanu u hormarin sidaasuu u haystay markaa marka uu leeyahay ina bnii min ahlii dee waxa weeyaan inankaygu ehelkaygii aad ii ballan qaaday inaan qaado isagoo ka mid ah ayuu haddana halaagsamay weeyaan macnaha iyo muraadku ilaahayna hore waxa uu ugu yidhi walaa tukhaatibnii fi aladiina dalamuu inahum muqraquun daalimiinta ha igala hadlin way qarqoomayaan oo waa la halaagayaaye ilaahay markaa nuux waxa uu ku yidhi yaa nuuxu inahu laysa min ahlik nuuxow inakaagan aada leedahay waa ehelkaygii maaha ehelkaagii waayo ehelkaaga dhabtii waa inta ku rumaysee ku raacday tolnimada rasmiga ah iyo ehelnimada xaqa ah ee sugnaanayseen suulayni waa ta iimaanka iyo diinta iyo daacada lagu kulmee laysku raaco waayo ka aada dhashay ama waxa weeyaan aada la dhalatay ama ku dhalay diin haddaanu kugu raacin dee ehelkuuma aha halkaa ina nebi nuuxu maray ayuu marayaa marka ehelnimadu waxay qiimo leedahay markay diintu la socoto markaasay ehel rasmiya tahay haddii kale dee ehelnimo ma aha waxba kuta kuu tari mayso man bataa bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh ninka camalkiisu uu qayrkii ka reebo waxa weeyaan nasabkiisu meel gaadhsiin maayo marka alla wuxuu ku yidhi innahu laysa min ahlik ehelkaaga ka mid ma aha sida saxiixa waxaa loo jeedaa dee ehelkaagii ku rumeeyey ee la ballan qaaday in la badbaadiyo ka mid maaha isagu gaal buu ha halaagsamaya oo waxa uu soo gelayay ilaa man sabaqa calayhi alqowl tafaasiirta qaarkood baa ku fasiray innahu laysa min ahlik inaanu ina nebi nuuxba ahayn oo ibnu zina uu ahaa oo haweenaydiisii kaafiradda ahayd ee gaalka ahayd ay gogoldhaaf samaysay laakiin sida ibnu cabbaas uu tilmaamay xalayna aynu ishaaray ee saxdana iyo waxa weeye maa zanat imra'atu nabiyin qatu weligeed may sinaysan haweenay nebi oo gogoldhaaf may samayn culimmaduna waxay ku fasiraan fakhaanataahumaa saynu xaliiba sheeganay waa fi ddiin laa fi lfiraash waxay labada nebi ku khiyaameeyeen nebi luud iyo nebi nuux ooridoodii gaalada ahayd waxay ku khiyaameeyeen xagga diinta ee xagga gogasha ma aha marka inahu laysa min ahlik loogama jeedo nasabkaaga ma aha waa nasabkiisa oo isagaa dhalay laakiin waxaa loo jeedaa dee ehelkii ku rumeeyee ku raacay ee badbaadayay ka mid ma aha waa la sii caddeeyey inahu laysa min ahlik muraadka looga jeedo oo waxaa lagu caddeeyey inahu camalun hayru saalix muxuu ehelkaaga u noqon waayey waayo wuxuu sameeyey camalan wanaagsanayn idan halkaa waxaa laga qaadanayaa ehelkaaga rasmiga ah waa kuwa ku rumeeyee ku raacay ee camalka saalixa ah sameeyey kuwaasaa ehelkaaga ah ilaahay markaa waxa uu ku yidhi falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun innii aciduka an takuuna min aljaahiliin nuuxow waxaanad cilmi u lahayn hay weydiin waxaan kaaga digayaa inaad wax magaratada ka mid noqoto nuux qaladkiisii waa dareemay markaa waxau yihi rabbi innii acuudu bika an as'alaka maa laysa lii bihi cilm in su-aashan alla u weydiinayaa aanay bannaanayn oy qalad tahay muu garanayn markii hore haddii kale maba su-aaleen laakiin markii ilaahay dareensiiyey waa kaas ka soo noqonaya ee yidhi ilaahayow waxaan kaa magangelayaa dib inaan kuu weydiiyo waxaanan cilmi u lahayn tan aan imika ku weydiiyana haddaanad iga dhaafin oonad iga naxariisan dee waan khasaari ilaahay markaa waxa uu ku yidhi yaa nuuxu hbit bisalaamin mina wabarakaatin calayka wacalaa umamin miman macak nuuxow doonta ka soo deg dhulka u soo deg waa markii dhulkii qallalay ee biyihii ay ka gudheen kuwii samaduna ay istaageen ayaa dee dadkii ummadda ka badbaaday dhulkii loo oggolaaday inay usoo daadegaan marka waxaa la yidhi nuuxow nabadgelyo iyo ammaan adoo ku sugan oon cabsii ku hayn ka soo deg doonid oo dhulka usoo daadeg iyadoo barakooyinna korkaaga ay ahaadeen waa hubuutu lkhayri ililaahi fi shay barakada khayrka rabbaanigii inuu shayga ku sugnaadaa baraka laydhaah ilaahay unbaana shayga barako gelin kara marka allihii barako oo dhan waxa uu doono ama meesha uu doono dhigayey ayaa ku yidhi nuuxow waxaad soo degtaa iyadoo barakaad iyo khayraad fara badani korkaaga ahaadeen adiga iyo ummadaha kula socdaba qaarkood wa calaa umami miman macak wa umamun sanumaticuhum uma yamasuhum mina cadaabun aliim waxaa la kala tilmaamayaa dee kuwa gaaloobaye kuwaan gaaloobayn oo barakadu waxay gaadhaysaa kuwa rumaynaya rususha ee aan gaaloobin laakiin kuwa tafiirta nebi nuux ka dambaysa ambiyada beenin doona adduunka waa loogu raaxaynaya cadaab baana uga dambayn ciyaadan billaah ilaahay waxa uu tilmaamay qisada nebi nuux inay ka mid tahay wararka qeybka ee maqan ee nebi maxamed aanu goobjooga ka ahayn ha yeeshee ilaahay u waxyooday isagoon isaga iyo qoomkiisu toona aanay goobjoog ahayn oo aanay ogeyn qur-aankani horti qur-aanka loogu sheegay waxaa ilaahay markaa ku gebagabeeyey fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin haddaba nebi moxamedow siduu nebi nuuxba u sabray ilaa guushii uu ka gaadhay adiguna u sabir ilaa intaad ka guulaysanayso waayo cidhibta dambe adiga ayaa leh iyo inta ku raacdee ku rumaysa waana xaqiiqo weeyaanoo wakhti kastoo la joogo ina alcaaqibata lilmuttaqiin si kastoo gaaladu ay cudud iyo awood u helaan libinta waxa ku dambeynaya un waa mu'miniinta wa qaala waxau ihi nuux irkabuu fuula fiihaa doontii fuula qaa'iliina xaalo aada leedihiin bismi illaah ilaahay magaciisa ayaa majreehaa doontan socodkeedu ahaaday iyo wa mursaahaa joogsigeeduba doonidani waxay ku soconayso iyo waxay ku joogsanaysaaba waa magac alleh subxaanahu wa tacaala inna rabbii rabbigay lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista wa hiya tajrii bihim fii mawjin waxaad ku cadfaysaa jumladani farakibuu fiiha musamiina allaha doontii waa fuuleen iyagoo ilaahay magacaabayo bismi illaahi leh wahiya doontiina tajrii way la soco way la soconaysay bihim iyaga fii mawjin hirar biyo-a dhexdood ayay doontii la dhex socotay ama waxay fuuleen walxaal hiya doontii tajrii ay la soconayso bihim iyaga fii mawjin mawjado iyo hirar biyo-a dhexdood ay la soconayso hirarkaa biyaha ahoo kaljibaali buuraha oo kale ah inta ay laaleegyihiinsay u waawan yihiin mawjadahaas allah waxau ihi wanaadaa waa dhawaaqay nuuxu nuux ibnahu inankiisiibuu u dhawaaqay wa kaana wuxuu ahaa inankiisu fii macsilin meel ka fog ayuu ku sugnaa waxaanuu nuux ku yidhi isagoo u dhawaaqaya yaa bunaya inan yarowgaygiiow ama wiilkaygii yaraayow irkab soo fuul doonida macanaa annaka nala soo fuul oo walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada la jirkooda ha ahaanin qaala waxa uu yidhi inankii nebi nuuxu dhalay sa-aawii waxaan u dunmayaa ama aan fuulayaayoon xaggeeda u hoyanayaa ilaa jabalin buur xaggeeda ayaan u kacayaa jabalkaas oo yacsimunii iga ilaalinaya min almaa biyaha iga ilaalinaya qaala waxa uu ku yidhi nuux laa caasima mid ilaaliyaa ma jiro alyowma maanta min amri illaah ilaahay amarkiisa cid wax ka ilaalin kartaa maanta ma jirto ilaa man mid mooyaane kaasoo raxima naxariista huwa manku oo allaha raxmaanka ah ilaaha raxmaankii ciduu u naxariista mooyaane cid kaloo maanta wax badbaadin kartaa ma jirto bannaan iyo buur midna laguma badbaadayo caasimka bimacna almafcuul haddaad ka dhigtana wuxuu macnuhu noqonayaa qaala waxa uu nuuxu yidhi laa caasima ay laa macsuuma mid la dhowrayo laga ilaalinayaa ma jiro alyowma maanta min amri illaah ilaahay amarkiisaa yimid oo cadaabkiisa ah mid laga ilaalinayaa maanta ma jiro ilaa man raxim ay ilaa man raximahu llah axad ilaahay u naxariista mooyaane waxaala waxa kala teedoo kala dhex galay baynahumaa labadoodii dhexdoodii waa nuuxiye inankiisiiye almawju hirarkii biyaha ahaa baa kala dhex galay oo fa kaana dabeed wuxuu ahaaday inankii nebi nuuxu dhalay min almuqraqiina kuwa la qarqiyey ee biyaha lagu hafiyey ku halaagsamuu noqday wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu arladiyey iblaci liq maa-aki biyahaaga wayaa samaau samadiyey aqlici adiguna jooji biyaha kaasoo butaacaya waqiida almaau biyihii waa la gudhiyey oo waa nuqsaameen waqudiya waana la xukumay alamru arrinkiina oo gaaladiina waa la dabargooyey mu'miniintii iyo nebi nuuxna waa la badbaadiyey wastawat waxay ku ekaatay hiya doontii cala aljuudiye buurtaa juudi la yidhaahdee ardul mawsil ku taalla korkeeday ku ekaato ku sugnaatay wa qiila waxaana la yidhi bucdaa ay abcad allah ilaahay ha fogeeyo bucdan fogeyn lilqowmi aldaalimiina qolada daalimiinta ah wanaadaa wuu dhawaaqay nuuxu nuux rabbahu rabbigii ayuu u dhawaaqay oo fa qaala waxa uu nuux yidhi rabbiya rabbi rabbigayow ina bnii inakaygu min ahlii ehelkayga ayuu ka mid ahaaday wa ina wacdaka yaboohaaga iyo ballanqaadkaaguna alxaqu waa mid xaqa oon marnaba baaqanayn wa anta adigu allahayow axkamulxaakimiina kuwa wax kala xukuma ka ugu xukum suuban baa tahay qaala wuxuu alle ku yidhi yaa nuuxu nuuxow innahu inakaagani laysa ma ahaanin min ahlika ehelkaaga kama mid ahaanin oo talow maxaanu ehelkiisa u noqon miyaanu dhalin maya waa dhalay eh innahu waxa weeyaan inakaagani camalun ay duu camalin mid camal u saaxiiba weeyi camalkaasoo hayru saalixin aan wanaagsanayn amaba innahu inakaagani waayo inakaagani camilo wuxuu sameeyey hayra saalixin camal aan wanaagsanayn buu sameeyey waa qiraa'ada kale amaba waxaad tidhaahdaa inakaagani ehelkaaga ma aha waayo innahu ina camalah inakaaga camalkiisu camalun camal weeyi camalkaasoo hayru saalixin aan wanaagsanayn marka ehelnimada rasmigii waa maxay dee waa camalka saalixa ah kaasaa ehel iyo tol nagu noqdaa alla waxau idhi falaa tas'alnii haddaba hay weydiisan nebi nuuxow maa shay hay weydiinin laysa aanu kuugu sugnaanin laka adiga bihi shayga cilmun wax cilmiihi innii anigu aciduka waxaan kaa waaninayaa an takuuna min an takuuna inaad ka mid ahaato min aljaahiliina kuwa wax magaratada ah inaad ka mid noqotaan kaaga digayaa qaala waxau idhi nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga an as'alaka min an as'alaka inaan ku weydiisto maa shay laysa lii aanu iigu sugnaanin bihi shayga cilmun cilmi wailaa takfir lii tani haddii aanad ii dhaafinna oo watarxamnii aanad iiga naxariisanna akun waxaan ka mid ahaani min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaan ka mid noqon doonaa qiila waxaa lagu yidhi markaa yaa nuuxu nuuxow ihbid soo daadegoo doonida ka soo deg oo dhulka u soo deg bisalaamin nabadgelyana ku soo deg adoo ku dheehan ay mutalabisan bisalaamin wa amnin wa amaan adoo nabadgelyo iyo ammaan ku dheehan soo deg oo doonta ka soo deg minaa nabadgelyadaasoo xaggayaga ka ahaatay qiila waxaa lagu yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid soo daadeg oo doonta ka soo deg bisalaamin mutalabisan bisalaamin nabadgelyo adoo ku dheehan nabadgelyadaasoo minaa annaka xaggayaga ka ahaatay iyo wa barakaatin barakooyin iyo khayraad badan adoo ku dheehan khayraadkaasoo calayka korkaaga ahaaday iyo wa calaa umamin barakaadkaasoo ummada korkood ahaaday ummadahaasoo minman kuwii ka mid ah macaka adiga la jirkaaga ahaaday ee doonta kugula sugan wa umamun sanumaticuhum waxaa bannaan umamka inaad usoo qadarto wa minhum oo tidhaahdo wa minhum kuwaa la jirkaaga ah waxa ka mid noqon doona ilan waa tafiirta iyo duriyadooda kuwooda gaaloobi doona marka wa minhum kuwaa kula jooga ee doonta kula saaran waxa ka mid noqon doonaoo ka tafiirmi doona umamun ummado ummadahaasoo sanumaticuhum aanu adduunyada ugu raaxayn doono humma yamasuhum dabeed uu taaban doono minaa xaggayaga uu ka taaban doono cadaabun cadaabuu ka taaban doono cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya waana kuwooda gaaloobi doona alla waxa uu idhi tilka taasi lagaaga soo warramay waa qisadii nebi nuuxe min ambaa'i alghaybi waxyaabaha maqan wararkeedii ayay ka mid yihiin oo nuuxiihaa waanu kuu waxyoonaynaa wararka qaybka ilayka adiga nebi muxamedow maa kunta adigu maad ahayn taclamuhaa wararkaa qaybka mid garanayo oo og anta adiga iyo walaa qowmuka qoomkaagu toona min qabli haada ay min qabli haada alwaxyi alqur'aaniy waxyigaa qur'aanigee lagugu waxyooday hortii dee hore umaad ogeyn ee qur-aankaa lagugu sheegay ee fasbir haddaba sabir nebi allow waayo ina alcaaqibata cidhibta dambe lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa ayay u sugnaatay oo iyaga ayaa guusha ku dambaynaya marka siduu nuuxba u sabray adiguna u sabir si aad u guulaysato siduu isaguba ugu guulaystay alla waxau ihi wa ilaa caadin akhaahum huuda qisadii nebi nuux halkaasay ku dhammaatay halkanna waxaa ka bilaabantay qisadii nebi huud iyo qoomkiisii reer caad dhex martay alla waxau ihi wa ilaa caadin ay wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa caadin nimankii reer caad waxaanu u diray akhaahum walaalkood huudan huud ahaa waa walaalkoodii xagga nasabka iyo wada dhalashada ilayn diinta way ku kala duwanaayeenoo gaalay ahaayeene qaala waxa uu ku yidhi markaa huud yaa qowmi reer tolkayow ucbudullaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaa idiinma sugnaanin hayruhu oon alla ahayn in antum ay maa antum idinku maydaan ahaanin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya mooye wax kale maydaan ahaanin ilaahay khayrkii markaad caabudaysaan yaa qowmi reer tolkayow laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi arisaala risaalada soo gaadhsiintaan idinsoo gaadhsiinayo idinku su'aali maayo ajraa wax mushqaa'id iyo adduunyo ah in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa cala aladii kii korkiisa mooyaane fataranii abuuray oo alla ah isagun baan abaalkayga ku leeyahay afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo garaad iyo caqli aydaan lahayn wa yaa qowmi reer tolkayow istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista humma tuubuu dabeed u noqda ilayhi ay ilallaah ilaahay xaggiisa u noqda oo maxaad helaysaan sidaa haddaad samaysaan yursil ilaahay waa idiin soo dirayaa assamaa'a samada macnaha waa matarka iyo raxmaadka samada ka imanaya ayaa ilaahay idiin soo daynayaa oo idiin soo dirayaa calaykum korkiinna midraaran xaal uu yahay mid dararsan oo aad u da-ayoo godlad badan wayasidkum waxaanuu idiin kordhinayaa alleh quwatan xoog buu idiin kordhinayaa iyo cudud xooggaa iyo quwadaasoo madmuumatan ilaa quwatikum la idinku daray awooddiinnii hore waxaana alla idiin kordhinayaa awood awooddiinnii hore la ydinku darayo ee walaa tatawallow ha jeedsanina oo xaqa raacoo rumeeya walaa tatawallow ha jeedsanina mujrimiina xaala atiin dembiilayaal xumaha iyo waxa weeyaan sharka samaynaya qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii ree caad yaa huudu huudow maa ji'tanaa noolamaad iman bibayina wax hujow cad noomaad keenin wamaa naxnu annakuna maanaan ahaanin bitaarikii aalihatinaa ilaahyadayada kuwo uga tegaya ma nihin can qowlika hadalkaaga hadalkaaga uga hadhi mayno wamaa naxnu manaanaan ahaanin laka adiga huudow bimu'miniina kuwa ku rumaynaya in naquulu ay maa naquulu ku odhan mayno ilaa ctaraaka inay kugu asiibeen mooyaane bacdu aalihatinaa ilaahyadayadii badhkood bisuu'in xumaan inay kugu taabteen mooyaane wax kale ku odhan mayno waxaannu ku odhanaynaa uun waxaan aad la hadlaysaa isma ogidoo waa lagu derderay oo ilaahyadayadaa ku dhibay oo macnaha dhibaato kugu taabtay oo ku habaaray qaala waxau idhi markaa huud innii anigu ushhidu allaah ilaahay ayaan markhaati gashanayaa oo aan arrintayda markhaati gelinayaa washhaduu idinkuna ka markhaati noqda annii anigu barii'un inaan beri ka ahay mimaa tushrikuuna waxaad ilaahay cibaadadiisa la wadaajinaysaan min duunihi alla sokodii ee fakiiduunii ishirqoola oo idhakra jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin idinkoon u kala hadhin uma laa tundiruunii dabeed ha ii kaadinina daqiiqadib ha igu dhigina waayo innii anigu tawakaltu waxaan tala saartay cala allaahi alla korkiisa allihii rabbii rabbigay ahaa iyo wa rabbikum rabbigiin maa min daabba wax arlada dul socdoosan ku neefla ama noole ihiba ma jiro ilaa haddii uu jirase huwa alle ayaa aakhidun haya binaasiyatihaa foodeeda wax noole arlada ku nooli ma jiro ilaa hadduu jirase ilaahay baa foodahaya oo ku tasarufoo u taliya oo siduu doono ku sameeya inna rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkii ayaa uu ku sugan yahay jidkaasoo mustaqiimin toosan ay calaa ariiqi alxaqi waalcadli dariiqii xaqa iyo cadaaladda iyo xukumka suuban iyo xikmadda ayaa ilaahay ku sugan yahay fain tawallow haddii aada jeedsataan waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labada taa-ood mid baa la xadfo fain tatawallow ayuu asalkii ahaa haddii aada jeedsataan faqad ablaqtukum alla ilaa xaqiiqahan baan idiin soo gaadhsiiyey maa kii ursiltu laygu soo diray bihi maaga ilaykum ee idinka laygu soo kiindire laygu soo kiindhiibay wayastakhlifu wuxuu idinku bedelanayaa rabbii rabbigay qowman qolo hayrakum aan idinka ahayn oo walaa taduruunahu ilaahay ku dhibi maysaan shay-a waxba waayo ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay walba xafiidun kii ilaalinaya weeyi walammaa jaa'a markii uu yimid amrunaa arrinkayagii waa arrinkayagii halaagga nimanka ree caad inaanu cadaabno amarkaasi markuu yimid najaynaa waxaanu badbaadinay huudaa nebi huud waa badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu huud la jirkiisa rumeeyey biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteed ayaanu ku badbaadinay raxmadaasoo minaa annaka xaggayaga ka ahaatay oo wanajaynahum waanu badbaadinay huud iyo intii raacdayba min cadaabin cadaab baanu ka badbaadinay cadaabkaasoo khaliidin adag wa tilka taasi baa alla uu yidhi caadun waa nimankii ree caad jaxaduu way diideen oo waa dafireen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii waa dafireen oo waa diideen wa casow rusulahu rusushii rabbina waa caasiyeen watabacuu waxaanay raaceen amra kulli jabbaarin mid khasbid badan oo kibir badan dhammaantii amarkiisay raaceen kaasoo caniidin madax adag wa utbicuu waxaana la raaciyey fii haadihi اddunyaa adduunyadani dhexdeeda waxaa lagu raaciyey lacnatan nacdal iyo naxariista rabboo laga durkiyo ayaa la raaciyey oo in la nacdalo oo waxweeya nacdal dusha lagaga tuuro oo macnaha khalaa'iqdii ay nacdalaan iyo makhluuqaadkii oo dhammi wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana nacdal ayaa la raaciyey oo qiyaamahana naxariista rabbi waa lagaga durkinayaa alaa hooyaay ina caadan nimankii reecaad kafaruu rabbahum rabbigood waa ka gaaloobeen alaa hooyaay bucdaa ay abcad allaahu ilaahay ha fogeeyo bucdan fogeyn licaadin ree caad qowmi huudin huud qoomkiisa ahaa nimankii ree caadee qowmu huud ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ha durkiyo oo naxariista ha ka fogeeyo aayaadkan aynu akrinee dambena dhammaantood waxa ay ku saabsan yihiin waa qisatu nebiyullaahi huud maca qowmihi caad waa nebi huud iyo qoomkii loo diray ee nimankii ree caad qisadii dhex martay nimankan ree caad waxay ahaayeen niman xoog iyo cudud iyo awood ilaahay ku manaystay oo dhulka la yidhaha ardul axqaaf ee yaman halkaasay deganaayeen marka waxay ahaayeen niman cudud iyo awood bay ilaahay u dhammaystiray waa nimankii markii nebigu uu sheegay inay halaagsami doonaan hadday rabbi rumayn waayaan yidhi wa qaaluu man ashaddu mina quwa oo yaa naga xoog roon horteenna halaagaya awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaanay ogeyn oonay arag ilaahii khalqay ee iyaga awoodday ku faanayaanba siiyey inuu ka xoog roon yahay miyaanay ogeyn marka nimankaasay ahaayeen nebi huud markaas wuxuu ugu yeedhay towxiidkii yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh saynu hore u soo tilmaanayna ambiyada iyo rusushu dhammaantood waxay ka siman yihiin dacwatu tawxiid oo sharaa'icda hoose camaliga ah ummaduhu ku kala duwanaayeen laakiin tawxiidka way ka sinaayeen rusushu wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilaahay waxau ihi subxaanah nebi moxamedow adiga hortaa rasuul maanaan dirin ilaa haddaanu dirase waxaanu rasuul kasta u waxyoonanay ilaa xaq lagu caabudoon aniga ahayni ma jiree aniga keligay i caabuda sidaasaan u waxyoonaya alla uu yihi subxaanahu wa tacaala walaqad bacadnaa fii kulli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaguut ummad walba dhexdooda rasuul baanu ka soo saaray waxaana lagu soo saarayay oo lagu dirayey ilaahay keligii caabuda taaguudkana ka dheeraada waa laa ilaaha ila allah oo waxa weeyaan an icbudu llaha wajtanibu taaguut waxay ka turjumaysaa oy tilmaamaysaa macnaa kelimat laa ilaaha ila allah marka nebiyullaahi huud towxiidkii ayuu u bandhigay waxaanu u sheegay sida ambiyada kaleba caadadoodu ahayd inaanu tawxiidkan iyo khayrkan uu sheegayo wax mushqaayad adduunye inaanu kaga doonayn yaa qowmi laa asalukum calayhi ajra in ajriya ilaa cala aladii fataranii afalaa tacqiluun waxa uu ku waaniyo uu yidhi ilaahay dembi dhaaf weydiistoo u noqda si uu roobka ilaahay idinku furo awoodna idinku kordhiyo halkaa waxaa laga qaadanayaa waxa barwaaqada iyo roobka iyo ladnaanta iyo cududda iyo xoogga laga helaa waa ilaahay taacadiisa iyo towbada iyo istikfaarta oo allah waxau yihi wa an low istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maa an qadaqaa dadku hadday ariiqada diinta ku toosnaan lahaayeen waxaanu waraabin lahayn roob dhibiciyo waaweyn oo mahiigaan ah walow ana ahla alquraa aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun allah waxau ihi dadka degaan ku nooli ummadda meel degani hadday alla rumayn lahaayeen oo ka cabsoon lahaayeen barakaadka samadana waanugu soo dejin lahayn kuwa dhulkana waanugu soo saari lahayn laakiin waa beeniyeen xaqii marka waxaanu ku ciqaabnay xumaantii iyo camalkii xumaa ay samaynayeen sababtiisa ayaanu ku ciqaabnay marka waxaa loo tilmaamay in waxa weeyaan waxau yidhi haddaad istikfaar iyo towbo la timaadaan ilaahay xoogna waa idin kordhinayaa roobkana waa idin shubaya waxay afxumadoodii ku jawaabeen oo ku yidhaahdeen yahuudu maa ji'tanaa bibayinatin wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qowlik wamaa naxnu laka bimuminiin waxay yidhahdeen huudow xujo cadoo waxaanad sheegaysa tusinaysoo tilmaamaysa noolamaad iman dee aalihadayadana hadalkaaga uga hadhi mayno kuna rumayn mayno hadalkaasi waa beentood waayo xujooyin cadcad buu ula yimid oo tilmaamaya xaqnimada nebinimadiisa iyo tawxiidka uu la yimid laakiin iyagaa beeniyey oo u badheedhay inay xaqa ka baydhaan oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka abu hureyra uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min alambiyaai min nabiyin ilaa qad ucطiya min alaayaat maa miluhu aamana calayhi lbashar waxa uu rasuulku yidhi ma jiro nebi ambiyada ka mid ah ilaa hadduu jiro se waxaa laga siiyey aayaadka iyo mucjizaadka wax iyaga oo kale basharka iyo dadku ay ku rumeeyaan oo nebi kastoo lasoo diray waxaa la siiyey mucjizaad ku filan oo tilmaamaya xaqnimada waxa uu xambaarsan yihi waxa uu rasuulku yidhi wainamaa kaana aladii uutiituu waxyan awxaahu llahu ilay aniga mucjizada laysiiye waxay ahayd waxyiga la ii waxyoodo qur'aanka ayaa mucjizada ugu weyn ee nebi maxamed la siiyey ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku yidhi wa arjuu an akuuna akarahum taabican yowma alqiyaama waxaanan rajaynayaa maalinta qiyaame inaan anigu ugu atbaac bato oo nebiga cid rumaysay raacday ka ugu badan inaan noqdaan rajaynayaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waana sida ay xaqiiqadu tahay waxay yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu waxaanu ku leenahay uun ilaahyadayadii baa ku derderay sidaad ilaahyadayada u caayayseed wax uga sheegaysay ku habaareenoo habaarkoodii baa kugu dhaco caadiba matihi markaasaa waxa uu yidhi waxaan ilaahay markhaati gashanayaa idinkuna markhaati ka noqdo inaan wixiina beri ka ahay haddaba isku wada taga idinka iyo ilaahyadaad sheeganaysaanoo idhakroo ishirqoola daqiiqadna dib ha igu dhigina waayo anigu allan tala saarta halkaa waxaa laga qaadanayaa ninka daaciga ah ee culimmada ah ee tawxiidka ku baaqaya dee marka shayaadiinta iyo ahlu sharka iyo dadka xumuhu ay u hanjabaan ee u cagajugleeyaan ee yidhaahdaan kanaa kugu dhici iyo keer baa kugu dhici inuu yidhaahda innii tawakaltu cala allaahi rabbii wa rabbikum oo aan u kayrkayrin laakiin ilaahay uu cuskado waayo alla nin tala saartay ma iisho ilaahayna waa u nusraynaya waxa uu tilmaamo uu ku yidhi anigu waan idinsoo gaadhsiiyey xilkaygiiyo wixii la ii dhiibay ilaahayna wuxuu idinku bedelan doonaa kuwa aan idinka ahayn in yashaa yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiiz hadduu doonana inuu idin tagsiin lahaa abuur cusubna uu keeni lahaa arrintaasina ilaah casiiskaa kuma cusla wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum ummadii hadday jeedsato wuxuu ilaahay ku bedelayaa dee kuwo ka khayr badan oon kuwii hore la mid noqon ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay markii arrinkii halaagu uu yimid reecaad cadaabkoodii wakhtigoodii markii la gaadhay nebi huud iyo intii raacday ilaahay waa badbaadiyey waxaana alla uu tilmaamo uu yidhi waa kuwaa reecaad aayaadkii rabbi ayay dafireen oo ay diideen wa casaw rusulah rusushii rabbina waa caasiyeen nimankan reecaad rasuulka ay caasiyeenee loo diray dee nebi huud buu ahaa haddana waxaa laga dhigay sidii waxay rusushii oo dhan beeniyeen oo wa casow rusulahu rusushii ilaahay oo dhan waa caasiyeen oo maxaa sidaa loo yidhi waxaa sidaa loo yidhi waayo man kadaba birasuulin waaxid faqad kadaba bijamiici rusul hal rasuul qofka beeniyaa wuxuu ka dhigan yahay rusushuu rabbi soo diroo dhan qof beeniyey waayo dacwada iyo diinta ambiyadu waa mid oo kulligood towxiid bay ku wada baaqayaan mid ka mida qofka beeniyaa intii kalena waa beeniyey imaamu shinqiidi fii adwaa'i ilbayaan caleyhi raxmat ullah markuu tilmaamayey mas'aladaa waxa uu yidhi aayaddii markuu fasiraayey kadabat hamuudun ilmursaliin id qaala lahum akhuuhum saalixun alaa tattaquun aayadda alla wuxuu ku yidhi reer hamuud waxay beeniyeen rusushii rabbi uu soo diray waa jamac haddana waxaa la yidhi id qaala lahum akhuuhum saalixun alaa tattaquun waxay beeniyeen markii walaalkood saalix waa nebigii loo diraye uu ku yidhi miyaydaan ilaahay ka cabsoonin oydaan caabuday waxaa imaamku markaa uu yidhi aayaddaa isagoo fasiraaya wa innamaa qaala inahum kadabuu lmursaliin waxaa alla u yidhi rusushii ayay beeniyeen maca ana aladii kadabuuhu huwa saalixun waxdah iyadoo kay beeniyeen uu ahaa uun dee rasuulkii loo diray oo nebi saalixa keligii haddana waxaa rusushii jamac looga dhigay lianna dacwata jamiici rusuli waaxidatun wahiya taxqiiqu macnaa laa ilaaha ila allah waayo dacwada rusushu dhammaantood waa isku mid oo waxay ku baaqayaan in la xaqiijiyo macnaha laa ilaaha ila allah markaa taa maraad macnaheedu waxa uu yahay dee midkoodka beeniyaa intii kalena waa beeniyey ila dacwadooda waa isku mide sidaasaa loo yidhi halkanna wa casow rusulahu rasuulahu lama odhan ilaahay waxa uu tilmaamay nimankaa reecaad in adduunyadana lacnad lagu raaciyey aakhirana lacnad la daba dhigay oo rabbigood ay ka gaaloobeen ay kana fogaadeen ilaahay raxmaddiisa cadaabkana ku fogaadeen reecaad marka cadaabkoodu wuxuu ahaa dabaylo ayaa loo soo diray waxa weeyaan baabi'iye wax walba dad iyo dunyaba fa amaa caadun fastakbaruu fi lardi bigayri alxaq ree caad miyaa arlada xaqdarray ugu kibreen oo ugu qooqeen wa qaaluu man ashaddu mina quwa markaasay yidhaahdeen oo maanta yaa naga xoog roon awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaanay ogeyn oonay arkayn ilaahay khalqee abuuray ee waxay ku dhaadanayaan siiyey inuu ka awoodiyo itaal roon yahay miyaanay ogeyn wa kaanuu biaayaatina yajxaduun waxaanay ahaayeen aayaadka alleh kuwa diida oo dafira cuquubadoodu markaa maxay noqotay fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaamin naxisaatin linudiiqahum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya walacadaabu alaakhirati akhza wahum laa yunsaruun alla waxau ihi waxaanu ku sallidno oo ku ciqaabno u diray dabayl aada u qabow oo xoog u dhabanaysa maalmo balaayo iyo musiibo ay ku habsatay ayaa cadaabkaa dabaysha aanu u diray linudiiqahum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya waxaananu ugu diray dabayshaas halaagaysa si cadaabka dulliga adduunyada aanu ugu dhadhansiino walacadaabu alaakhirati akhza wahum laa yunsaruun waxaana kan adduunyada ka hoog iyo dulli badan ka aakhiro loona hiilin maayo markay halkaa tagaan allah waxa u ihi wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa caadin ree caad akhaahum walaalkood huudan huud waa walaalkoodii xagga nasabka eh oo diinta dee walaalo kumay ahayne qaala waxa uu yidhi huud yaa qowmi reetolkayow ucbudu llaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaqa hayruhu oon alla ahayn in antum ay ma antum idinku maydaan ahaanin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya mooye yaa qowmi reetolkayow laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi ilwaxyi waxyiga aan idinsoo gaadhsiinayo idinku weydiisan maayo ajran wax mushqaa'id iyo adduun in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa cala aladii kii korkiisa mooyaane fataranii abuuray allaha ay abuuray korkiisa mooye cid kale abaalkaygu ma ahaanin dushiisa ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn wayaa qowmi reetolkayow istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin uma tuubuu dabeed u noqda ilayhi isaga xaggiisa u noqda yursil haddaad sidaa samaysaan yursil ilaahay waa idiinsoo dirayaa assamaa samada ay matara asamaa yacni matarkii iyo raxmaadkii cirka ayaa alla idiinsoo dirayaa calaykum korkiinna midraaran xaal uu yahay mid dararsan oo aada u da-aya wayasidkum waxaanu idiin kordhin doonaa alleh quwatan xoog baa alla idin kordhin doonaa xooggaasoo madmuumatan loo geeyey ilaa quwatikum xooggiinnii hore waxaana alla idiin kordhin doonaa xoog xooggiinnii hore la ydinku daro ee walaa tatawallow ha jeedsanina mujrimiina xaala atiin xumo falayaal sidaa ha noqonina qaaluu waxay yidhaahdeen yaa huudu huudow maa ji'tanaa noolama adiman bibayinatin xujo cad oo nebinimadaada iyo towxiidka tilmaamaysa wamaa naxnu annakuna maanan ahaanin bitaarikii aalihatina ilaahyadayada kuwo uga tegaya can qowlika adiga hadalkaaga wamaa naxnu manaanaan ahaanin laka adiga waxa weeyaan huudow bimu'miniina kuwa ku rumaynaya maanaan ahaanin in naquulu ay maa naquulu ku odhan mayno ilaa ctaraaka waxa kugu asiibay mooyaane wax kale ku odhan mayno bacdu aalihatinaa ilaahyadayada barhkood ayaa bisuu'in xumaan kugu haleelay ilaahyadayada barhkood ayaa xumaan kugu asiiboo dhibaato kugu riday mooyaane wax kalaba ku odhan mayno qaala waxau idhi markaa huud innii anigu ushhidu allah ilaahay waxaan markhaati gelinayaa washhaduu idinkuna ka markhaati noqdo oo annii anigu barii'un inaan beri ka ahay mimaa tushrikuuna waxaad ilaahay cibaadadiisa ku lamaanaynaysaan min duunihi alla sokadii ee fakiiduunii ishirqoola jamiican xaal atiin dhammaantiin humma laa tundiruuni dabeed ha ii kaadinin oo ha isugina waayo innii anigu tawakaltu cala allah ilaahay korkiisaan tala saartay allihii rabbii rabbigay ahaaday iyo wa rabbikum idinka rabbigiinba maa min daabba wax arlada dul socdoo nooli ihi ma jiro ilaa hadduu jirase huwa alleh aakhidun isagaa haya binaasiyatihaa fooddeeda alla isagaa haya inna rabbii rabbigay calaa siraatin jid waxa weeyaan jid korkii ayuu ku sugnaaday jidkaasoo mustaqiimin toosan waa dariiqu lxaqi waalcadli fa in tawallow haddaad haddaba jeedsataan faqad ablaqtukum alla ilahe dhab ahaan baan idiin soo gaadhsiiyey maa kii ursiltu laygu soo diray bihi maaga ilaykum idinka xaggiinna laygu soo diray wayastakhlifu wuu idinku bedelanayaa rabbi rabbigay qowman qole ayuu idinku bedelanayaa qoladaasoo hayrakum aan idinka ahayn oo idinka intuu idin halaago ayuu dad kale idinku doorsanayaa walaa taduruunahu ilaahayna ku dhibi maysaan shay-a waxba waayo ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay walba xafiidun kii ilaaliyo weeyi walammaa jaa'a amrunaa arrinkayagii halaagga reecaad markuu yimid ayaa najaynaa waanu badbaadinay huudaa nebi huud waanu badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu huud la jirhkiisa rumeeyey biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteed ayaanu ku badbaadinay raxmaddaasoo minaa annaka xaggayaga ka ahaatay wanajaynaahum waananu badbaadinay huud iyo intii raacdayba min cadaabin cadaab baanu ka badbaadinay cadaabkaasoo khaliidin adag yacni jumladani waxay sii akidaysaa uun tii hore najayna alla waxau idhi wa tilka taasi caadun ree caad weeyi oo jaxaduu way dafireen oo waa diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii ayay dafireen oo ay diideen wa casow waanay caasiyeen rusulahu rusushiisii ayay caasiyeen oo rasuul keliya iyagoo caasiye oo huuda waxa rusul loo yidhi oo loo jamciyey waayo rasuul keliya beenintiisu waxay ka dhigan tahay jamiicu rusul in la beeniyey oo watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid kastoo khasbid badan oo kibir badan amarkii ayay raaceen kaasoo caniidin madax adag wa utbicuu waxaa la raaciyey fii haadihi addunyaa adduunyadani dhexdeeda waxaa lagu raaciyey lacnatan nacdal wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana lacnad ayaa la raaciyey alaa hooyaay inna caadan nimankii ree caad kafaruu waa ka gaaloobeen rabbahum rabbigood alaa hooyaay bucdan ay abcad allah ilaahay ha fogeeyo bucdan fogeyn licaadin nimankii ree caad qowmi huudin ee huud qowmkiisa ahaa wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين